بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وهو ألا معكم معجين يوي أهاضي أينما ميل ألا لميشي أو كنتم أدجوك تنبأ إي وقوله إلى هذا الكيسي واي تعالى سري في سورة المجادلة ميمز مجادلة سورة المجادلة ميام سورة المجادلة عدد دلة ميام هذا دلة ها قد سمع الله قول التي تجادلك مجادلة حديث حديث مجادلة doodayda suuratulmujaadila suuraddii doodaysay oo keligeeda doodaysay ma noqonays miya saasa noqonays miya dala dhexdeeda waay sa suuratulmujaadala wqowluhu ilaa hadalkiisi way fii suurati lmujaadalati dhexdeeda ku sheegay oo walaa adnaa walaa adnaa wax ka yarna ma jiraan oo min dalika kaas xaggiisii walaa akara wax ka badanna ma jiraan ilaa huwa alla macahum ayuu ahaaday aynamaa meel allaale meeshii oo kaanu ay ahaadaanba aayadahaasi marka waxay ka hadlayaan labadaasi aayadood maciyat llaahi tacaala maca khalqihi ilaahay inuu yahay addoomihiisii ama khalqigiisii macahoodii uu yahay haddaba ahlubidca waxay leeyihiin aayadahan waxaa ku cad in allah addoomihiisii maciisu yahay oo bidaatihi u yahay iyo bicilmihi labadaba u yahay laakiin idinka ahlu sunna haddaad tihiin waxaad leedihiin daatidiisii ma aha cilmigiisii waaye way aweyseen daatidiisii ma aha loolama jeedo ay dhahdeen waxaa loola jeedaa bicilmigiisa loola jeeda mooyaane daatidiisii loolama jeedo ay dhahdeen haddaba waxaa ku dhacdeen taawiilkii aada noo diideyseen saasay leeyihiin marka waljawaabu waa kana marka sooliga ugu jawaabaya waljawaabu jawaabka waxaa waye ana alkalaama kalaamkoo fii haatayni labadan ku dhax sugan labadaas olaayatayni ah xaqun waa xaq calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiis dusheeda dhab ku yahay ayuu xaq ku yahay waay iyo wadaahirihi calaa daahirihi daahirkiis korkeeda ayuu xaq ku yahay labadan aayadood hadalka ku dhax sugan oo ah ilaahay inuu addoomihiisii macagooda uu yahay xaqiiq ahaan dhab waay daahir ahaan waa dhabsada xaqiiqatan i daahirka loo yidhaahday waaye macagooda wuu yahay walaakin maa xaqiiqatu wa daahiruhu laakiin wax isweydiin leh maxay tahay xaqiiqada la sheegaya daahirka la sheegaayo sidaas isweydiin la waay walaakin maa maxaa waaye xaqiiqatuhu xaqiiqatulkalaami kalaamka xaqiiqadiis maxay tahay iyo wadaahiruhu daahiru lkalaami kalaamka daahirkiis muxuu yahayna hal yuqaalu ma la dhahayaa ina daahirahu daahira alkalaami iyo waxaqiiqata waqiiqata alkalaami ana allaha alla tacaala sareeye maca khalqihi khalqigiisii macigiis ayuu ahaaday maciyatan macyinimo oo taqtadii hiya maciyada keensanayso an yakuuna huwa al inuu ahaado mukhtalidan mid ku dhex darsan bihim addoomaha aw xaalan mid dhex degan fii amkinatihim saas maa leeyahay oo daahirkii iyo xaqiiqada saasaa laga wadaa miyaa la dhahayaa oo allah maciyinimadiisii macigiisii addoomihiisii khalqigiisii oo macihiis uu yahay maciinimo keensanayso miyaa inuu allaha ku dhex jiro makhluuqiisii oo dhex degan yahay saas maa laga wadaa in la yidhaahdo waayo aw amase yuqaalu waxaa la yidhahdaa ina daahirahu daahira alkalaami kalaamka daahirkiisii wa xaqiiqata waqiiqata alkalaami kalaamka xaqiiqadiisii ana allah alla tacaala sareeya maca khalqii khalqigiisii macagooda ayuu ahaaday maciyatan maciinimo taqtadii hiya macida kansanayso an yakuuna huwa al inuu ahaado muxiidan mid koobay bihim khalqiga cilman ku koobay wa qudratan ku koobay awood iyo wa samcan ku koobay maqal wa basaran arag ku koobay wa tadbiiran maamul ku koobay wsulaanan iyo awood ku koobay way wagayra dalika kaas keyrkiis miyaa laga wadaa oo min macaani rububiyati rabanimadiisii macnidiis ka mid a maca culuwihi culuwi illaah allah isagoo sarreeyo lala qabo calaa carshii carshigiisii ka sarreeyo fowqa jamiici khalqi khalqigiisii dhammaan korkoodu ahaaday saas ma laleeyahay labadaas tee way tan dembe soo maa tan ona baail way walaa rayba isagaa sheegi doona musanifka raxmatullahi caleyh walaa rayba wax shakiya kuma jiraan ana alqowla qowlka alawala hore laa yaqtadiihi siyaaqu siyaaq inuusan kansanaynin oo ah inuu alla makhluuqaadkiisii macooda uu yahay la yidhaahdee macinimadaas keensanayso mukhtalidan bihim xaalan fii amkinatihim inay saasay tahay baail way saas sahma ah siyaaqa kalaamkan ma keensanayo saas walaa rayba wax shaki ah ana alqowla qowlkii alawala hore hee shaki kuma jiro laa yaqtadii inuusan kansanaynin hu qowlkaasi asiyaaq way siyaaqa iyo qaabudhaca hadalka inuusan kansanaynin way walaa yadullu mana tusina caleyh dushiisii biwajhin waj walaa yadullu ma tusinaayo caleyhi qolkaasi korkiisii walaa yadullu ma tusinayo siyaaqa caleyhi qolkaasi ma tusinayo biwajhin waj oo min alwujuuhi ka mid ah wadalika arrinkaasi liana almaciyata macinimadu hunaa meesha udiifat waxaa loo idaafeeyey ila allah ilahi aggiisii casa qaalib ahaaye wajalla weynaaye wa huwa allana acdamu waa ka mid ka weynan badan wa ajalu waa mid ka weynan badan min an yuxiida inuu koobo bihi alle shayin waaye shayin min xaysu liraab maxay tahay shayin min xaysu liraab maxay tahay ah faacil waaye waayahay wa huwa alle acdamu waa ka weyn yahay waa ka weynan badan yahay wa ajalu waa ka weynan badan yahay acdam iyo ajalu waa isku macno waaye min an yuxiida inuu koobo bihi alle shay-un waaye min an yuxiida shay-un shay inuu koobo bihi alle inuu shay koobo waa ka weyn yahay oo min makhluuqaadkii ka mid ah haddii addoomihiisa ku dhex jira la yidhaahdo addoomihii way koobeen gudahooda ku jira naqnayso soo maa saasna ma dhalanayso samadii waa makhluuqaadkiisii dhulkii waa makhluuqaadkiisii addoomihiisa dhexa fadhiya markii la yihahdo samadu waa ka soo hoos maray waay samadaba ka saraysa noqonayso markaasi allah taasna waa baatil waay sahma ah ولأن المعية معينة مدنا في اللغة اللغة الدهدة العربية دون اسبي التي تنزل كسو دقي بها اللغة القرآن القرآن كسو دقي لا تلتزمه اللغة اسم لازم سنة سوال اختلاط اسكو دحنا اسكو دحنان أو المصاحبة تسل صاحبة نما في المكان هل بوس لسكول صاحبة أو لسكول دحمو مكان سنة أصلا أصلهان لغة العربية واي hebel hebel macigiis waay marka shaygan shaygaas macigiis markii la yidhahdo kama dhalanayso kama laazimayso mar walba inuu shaygan shaygan isku dhegan yihiin oo hal boosa sisi joogaan saas waay وإنما أن كلمان تدل هي واحد سنة اللغة العربية على مطلق مصاحبة مصاحبة جوت أو إطلاق مطلق إطلاق أي تسينيسا فما كدمنا تفسر ولا فسرها في كل تفسر هي معينة ولا فسرها في كل موضوع بوس كستو بحسبه قدر كيسا لغو لغو فسرها بوس كستو وحي مناسبة آيا سيدي مناسبة لغو فسرها معينة مداسي وتفسير معية الله يعلى معين مدين سي فسر كيد تعالى سرايا لخلق خلقك اسمع قوض اويهي بما كي لغو فسره يقتضي كان سنة هو ما الحلول كرد حجر والاختلاط كرد حنان لغو فسره باطل نوع من وجوه إنه معية الله لغو فسره خلقك اسمع سويهي وح كان سنة حلول أهل الحلول اعتقاد كوضي إن الله كرد حجره مخلوقات كيسي كرد حجره أو كرد حنيهي ee waa in lagu fasiro fasirkaas maciinimada lagu fasiro waa baatilon way min wujuuhin wujuuh darteed ama min wujuuhin wejiyaala xaggooda ayuu baatilka yahay baatilnimadiis hal wejh haddama aha akthar min wajhin waayo wujuuh ayuu baatil yahay baatil badana ka dhalana fiiri alawalu midka hore wejka hore annahu fasir tafsiirkaasi mukhaalifan wuxuu khilaafsan yahay horta liijmaaci salaf way tafsiirkaas wuxuu khilaafsan yahay salaf waxay isku waafaqsanaayeen salaf saas kuma fasiri jirin in allah ku dhex jiro makhluuqiisii oo ku dhex dheexan yahay oo ku guda jiro oo ku dhex qasan yahay ee kuma fasiri jirin macyada famaa fasara wixii famaa fasara kuma fasirin haa maciinimadaasi axadun qofoo minhum salafka ka mid a bidaalika kaas tafsiirkaasi oo ah alxuluuliyo ikhtilaadkaasi kuma fasirin waaye bal iska badaaya kaanuu salafka waxay ahaayeen mujmiciina kuwa ku kulunsan alaa inkaarihi fasirkaasi in saas lagu fasiro inkiradiis way horta salaf fasirkiis waa khilaafsan yahay in saas lagu fasiro salafka way khilaafsanaayeen wayna inkireen idan in lagu fasiro macinimada hee alitixaad waalxuluul lagu fasiro taasi waa baatil salafkiina waa inkireen waxay isku waafaqsaneen tafsiirkaas inuu yahay baatil way salafkan in loo raaco nusuusta waajib way fasirka waajib way loo raacay mid waj waa kaas si fiican u fiirso الثاني midka labaad oo fasirka laba wajhi labaad min wujuhina la dhahay wajhi koowaad kaas way kan labaad waa kana الثاني wajhi labaad annahu tafsirkaasi munaafin wuxuu diidaya anfinaya liculuwi illaahi waay ilaahay sarayntiisuu bu diida fasirkaasi inuu alla sarreeyo makhluuqii ka sarreeyo ayuu diidayaa maxaa dhahay waa ku dhex jiraa dade waa qof qof ku dhex- wax ku dhex jiro goormay ka sarraynaya sidaas waay waa diida marka annahu fasirkaasi munaafin wuxuu diidaya liculuwi illahi ilaahay sarayntiisu tacaala sareeye culuwigaasoo athaabiti sugnaaday bilkitaabi wasunnati walcaqli walfitrati waijmaac- wa- waijmaaci salafi intaasba ku sugnaaday ayuu diidaya waay culuwiga intaas ku sugan ayuu diidaya fasirkani wamaa wixii kaana ahaaday munaafiyan mid diidaya limaa wixii habata sugnaaday bidaliilin daliil ku sugnaaday wixii diidaayana kaana baatilan waay baatilun ahaanaya baatil ayuu ahaanayaa bimaa kii sababtiisa baatilku ahaanaya habata ku sugnaaday bihi maaga dalika kaas almunaafia an diid- diidaayo waay وعلى كل وعلى هذا وبناء قدس درتد على هذا كان دشيس لو دسايو فيكون وحو هانيا مركه تفسير معيه الله إلهي معينمديس معنمديسي فسردادي معيدا الله فسردادي لخلقي خلقي سي معيس او يهي لو فسر بالحلول والاختلاط لو فسر باطلا واي باطلا ايها هانيا واي باطلا حيث من حيث العراف أمر يكون واحد. صح. بادرنا يوانا يا بالكتاب كتاب قدرتي سبادل كوانا يا كاسي إي والنق والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف أنت سبادل كوي هيبا إنسان سوق فصل وباطل إذا الثالث واتك شدهات أنه تفسير كاسي ملتزم مستلزم وحو لازم سنة يا لوازم باطلة لوازم أو باطلة أيو لازم سنة يا فسر كاسي oo laa taliiqu aan u cuntumaynin lawaasimtaasi billaahi alleh tacaala subxaana nazihnaya wa tacaala tareeye haddii saas lagu fasiro waxaa ka laazimaya inuu alla makhluuqiiskiisa ee ku dhex jiraa oo ku xele ee ku dhex jiraa oo la yidhaahdo oo ku dhex dhex joogaa ee la yidhaahdo waxaa ka dhalanaya saas lagu fasiro lawaasim baatila ilaahay aan u cuntumaynin subxaanahu nazihnaya wa tacaala tareeye walaa yumkinu suurtagal uma aha liman qof oo carafa allaha ilaahay gartay tacaala sareye waqadara allah weyneeyey hu asaga xaqa qadarihi weyneyntiisii oo dhab ah oo wacrafa kasay madluula macni- maciyati macyanamadii macnaheedii way madluul macno waaye macna la- macna almaciya laga wada madluul waxay tusinaysa way macna wada marka macnaheedii waaye walaa yumkinu suurtagal uma aha liman qof oo carafa allaha ilaahay gartay tacaala sareye waqadara weyneeyey hu alle qadara xaqa qadarihi weyneynkiisii oo dhaba oo wacrafa gas- gartay kasay oo gartay madluula almaciyati macyanamadii macnaheedii fi luqati luqada dhexdeeda ku gartay alcarabiyati loo nisbeeyey allatii luqadaasoo nazala kusoo degay biha ayada alqur'aanu kusoo degay hee suurtagal umaha qofkaasi an yaquula inuu yidhaahdo axadkaasi ina xaqiiqata maciyat illaahi alla macyanimadiis xaqiiqadeeda likhalqihi khalqigiisa u yahay taqtadii waxay keensanaysaa an yakuuna alle inuu noqdo mukhtalidan mid ku dhex dheexan bihim addoomaha aw xaalan mid dhex degan fii amkinatihim qofna ma dhahayo ilahay garanayo weynaynaya waay hadii kale waxaa ka dhalanaya mid allaala meeshii hee qofkan joogaba all waa la jooga bidaati haddii la yihahdo waa gaalnimoba waayba ah sidaas waaye si waxaa ka dalnay ahlulitixaad walxuluuli ictiqaadkoodii oo ay qabeen ana allaahu wallaahu ana hadda kor a qowlu qaylihim soo dahanay maxuu ahaa ana billaahi وبالله أنا wabillaahi ana يخلق الخلق وأفنيهم أنا yakhluqu lkhalqa wafnihim ana maxaa kale saas maana maqaalo kale ahayd eh
الرب عبد alrabu cabdun والعبد walcabdu رب rabbun
يا ليت yaa layta شعري shicri
من المكلف من ال يا من المكلف من المكلف انت اسمها متكلف غلط عن الغلبة مدري معنى يا انا انت بلا شك يا فسبحانك سبحاني وعصيانك عصياني وتوحيدك وتوحيدي سيدها سيدها ينبغي. ها الناكح والمنكوح اسكم ذويبه kii waxa guursaday iyo kii la guursaday waa isku mid way ha ilaa waxay gaaraysaa taasi rabbagooda uu noqdo farju zawjatihi qofka halis way soo maa itixaad way maxaa dhacay xuluul way meel walba ku dhex jira daati kasta waa la gaar yahay dhaheen qolkaasina waa baai baail way macigiisii bidaatii saasaa ka dhalanaysa ahlulxuluul walitihaadi ayaa ka dhalanaysa warkoodii meel kasta waa jooga daatidiis hadii la yidhaha musqusha ku jiraa naqonayso qofku markii kaadinayo hee kaadidaasi fidhiinkeeda inuu allo gaaraya ka dhalanaysa waa baatil sooma taasna baatil waa qof muslima ictiqaadkiisa taas ma noqonayo waayahay qof ilaahay gartay saasi uma aamino sidaa musanifka leeyahy raxmatullahi alayh waa saas fadlan iska badaaya an an tastalsima inay laasimsato macyanimadaasi dalika arrinkaas weeyo xululkaasi iyo ikhtiraadkaas weeyo walaa yaquulu ma dhahayo dalika arrinkaasi ilaa jaahilu nin jaahila bilugati lugadda carabiga jaahilka ah mooyaane jaahilun haddana ka jaahila bicadamati rabbi rabbiga weyninkiisi jala jalaaluhu jala weynaaye wacalaa sareeye faidaa tabayana haddii uu caddaaday butlaanu haadaa kan baatilnimadiisi waayo kaasoo alqowli ah tacayana waxaa cayanoobay an yakuuna alxaqu xaqu inuu noqdo huwa alqowlu athaani qowlka labaad inuu noqdo ayaa xaq ah muxuu yahay qowlka labaadna wa huwa ana allaha tacaala maa khalqihi maca- maciyatan taqtadii an yakuuna muxiidan bihim sidaas waay wa huwa qowlka labaadna ana allaha alle tacaala sareeye maca khalqi khalqigiisii macigiisu ayuu ahaaday maciyatan macinimo oo taqtadii hiya keensanayso macinimada an yakuuna huwa al inuu yahay muxiidan mid koobay bihim khalqiga cilman ku koobay wa qudratan ku koobay wa samcan ku koobay wa basaran ku koobay wa tadbiiran ku koobay wa sultaanan ku koobay wagayra dalika intaas keyrkiisa ku koobay mimaakii taqtadii keensanayso imaag rububiyatuhu alla rabbanimadiisii maca culuwihi sarayntiisii la qabo ala carshi ka sareeyo fowqa jamiici khalqigii uu yahay fasirkan dambe ayaa saxa markii hore waa baatil laazima baatila ku dhalmaa waayahay sidaas ayaa ka dhalanaysa wahada kana daahiru laayaatayni bilaa raybin way wahada kan fasirkana huwa asaga daahiru laayatayni labadii aayadood daahirkooda waay bilaa sh- bilaa raybin ah, labada aayadood maxaa loola jeedaa kan dembe soo maha daahirkooda waay maxaa yeelay liannahuma labada aayadood xaqun waaye walaa yakuunu ma ahaanayo daahiru lxaqi xaqa daahirkiisin ilaa xaqan mooyaane walaa yumkinu ma suurtagalaha an yakuuna albaatilu baatilki inuu noqdo daahira alqur'aani abadan waay qur-aanka daahirkiisa inuu baatil noqdo ma suurtagal ma tahay ma aha sidaas wey walaa yumkinu suurtagal maaha an yakuuna alba- an yakuuna albaatilu baatilkii inuu ahaado daahira alqur'aan qur-aanka daahirkiisii abadan weligeed waay daahira minaytu liram waay daahira minaytu liram iskuna khabarka ya يمكنه خبر كذا يكون يس- خبر كذا خبر كذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وحده في فتوى الحموية فتوى الحموية دعد هذا وحي كل دعي واي وكتاب وقيم آت هو ناكسون الحموية فتوى الحموية دعد هذا واي على تقريب قسم إيه شيخ الإسلام ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن عثيمين تقريب قسم إيه حموية safada muxuu dhahay marka boqol iyo hal dhibic saddex maxay urunta boqol iyo saddex jim jim jim ha maxaa waay? jim shan min majmuuc alfataawa majmuuc alfataawa xaggiisa ka ahaatay libni qaasim waayahay ha kitaab gaar ah way bay alfatwa alxamawiya majmuuc alfataawa dan muxuu sheegay ya waa ku- waa la ururiyey waay markii lasu geeyey kutubtiisa meesha kaga dhacda waay ibn qasim uma kadib haadii tan sheekh markiisa wey kan kan marka uma kadib haadii tan taasoo almaciyatu maciyadana takhtarifu way iskhilaafaysaa axkaamuhaa axkaamteedii way iskhilaafaysaa bixasabi lmawaaridi soo aroorka qadarkiisii hadba si u soo aroortay qadarkiisa ayaa isu khilaafaysaa waay falamaa qaala ilaahay markii uu yidhaahday yaclamu allu wuxuu ogyahay maa wixii oo yariju fi lardi galaayo wamaa yakhruju mina wixii ka soo baxayo ilaa qowlihi wahuwa macakum aynamaa kuntum markiina yidhaahday dalla waxaa tusinayaa daalika ee daahiru lkhitaabi khitaabka daahirkiisa wuxuu tusinayaa danna- dalla wuxuu tusinayaa daahiru lkhitaabi khitaabka daahirkiisii calaa ana xukma haadihi almaciya maciyadan tan ah xukunkeedii iyo muqtadaahaa maciyadan waxyaabaha keensanayso annahu ana allaha alle muطalicun waay inuu yahay uhay mid dhaalacinayo calaykum dushiina shahiidun arkaayo u jeedo calaykum markaa taka calaykum dushiinu muhayminun ilaalinayo caalimun og bikum idinku hada kan macnaa qowli salafi inahu macahum bicilmihi saasaa ula jeedaan salaf sax wa hada kan macnaa qowli salafi salafka qolkoodii macnihiisii waaye inahu in allaha macahum addoomaha macoodii ayuu ahaaday bicilmihi markay oranayaan saan ay ula jeedaan waaye muqtadidii macyan- macyada waxay keensanayso oo xukunka keensanayso ayay ka qaateene muطalicun calaykum shahiidun calaykum muhayminun caalimun bikum saasa saas ayaa lo- in loola jeedo ayaa salafku waxay dhahi jireen sidaa daraaddeed inahu macakum bicilmihi bicilmihi saasa ula jeedaan waay bidaati ma aha bicilmihi sidaas ayay ula jeedaan numberka u fiiri alimaamu tirmidi isagoo soo naqlina warkaas oo kale قال الترمذي هو على عرش الله على العرش عرش قدوشي سو هذا كما وصف في كتابه كتاب سيد قصي في وعلمه علميسي وقدرته أواديسي وسلطانه ما ملكيسي في كل مكان بوس كستو هذا بذات مي مرك ما يا إمام الترمذي في الساسوي إمام الترمذي في سنتي الساسو ليها وإجماع الجيوش يا سكله مقيم وجاء وحي ما saasa ku sugan waay sunan sunan tirmid tirmid iyo ijmaac aljuyuus alislaamiya saasa ku sugan macna wajaa waxaa yimaadeen abi zurca arraasi qaala inuu dhahay huwa alle cala alcarshi ayuu ahaaday wa cilmuhu fi kulli makaan salaf saasa loo yaqaana warkoodii min qayri man qaala qofkii yidhahdo kayra haada kan waxaan ahayn fa calayhi lacnatullahi buu dhahay malcuun waay ilaahay lacnadiis dushiisa ha ahaato bidaati qofkii dhahe waa malcuun idan salafka saas way warkooda waa cad yahay ijmaac aljuyuus alislaamiya culuw iyo iqtasaro culuw يسأل كفير ولا صح وهي هي وهذا كان ظاهر الخطاب وحقيقته بدا مصنف وهذا كان ظاهر الخطاب خطاب كي ظاهر كي سوى وحقيقته حقيقته الخط- ظاهر خطاب خطاب حقيقي سوى وكذلك سدا سوكل في قوله لا هذا الكسوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع من قوله هو معهم أينما كانوا الآية أيضا واسدا سوى سألت لم تأيدي هرا لم تأيدنا أينما هو معهم أينما كانوا محلق وذاتنا bicilmihi waaye soo maha bicilmihi ayaa laga wadaa iyo walimaakii ayaa la mid ah qaala nabiyu nabigu dhahay sal alay wasalama lisaaxiibii saaxiibkiisu dhahay saaxiibkiis kee waay aw abu hurayra ana ninka la weydiinaha adiga adiga cabdo abubakar waay saas waay abu hurayra saaxiibkiis waaye laakiin kamishan lagu sheego abu hurayra maaha soo ma ha qof kale qofkii ku sheego beeniye waa khat- khatar waaba gaalo waa dhaheen culimada ayadaa ku caddahay lisaaxibihi saaxibkiisii u dhahay fi lghaari godkii dhexdiisii u dhahay umuxuu dhahay laa taxzan ina allaha macnaa kaana haadaa kan wuxuu ahaaday aydan sidaas oo kale xaqan xaq uu ahaaday calaa daahirihi daahirkiisii ku cad way oo muxuu macigiis see macagooda ku yahay bicilmihi wa ta'yiidihi wa nusratihi wixii la midka wadallat ilxaalu xaalada waxay tusiisay xaalahee macna ahaan mu'anath waay laakiin lafd ahaan mudakar soo maha waaya wadallat ilxaalu xaalada waxay tusiisay calaa ana xukma haadihi tan xukunkeeda taasoo almaciyati ah hunaa meeshani maciyatu lidilaaci waay inuu tahay ma ujeedaa maciyatu lidilaaci daalacashadii maciyadeed macaheed waay maciyanimadeedi waay iyo wanusri gargaarkii iyo hiilintii iyo wata'yiidi taageeradii waay ثم كدب قال وحو داي فلفظ المعية معيد مع هذا معينة من لفظ كذا ثم كدب قال وحو داي مس ابن تيمية ثم كدب فلفظ المعية معينة ماذا لفظ كذا قد استعمل وحلو استعمال في الكتاب كتاب كداديسي والسنة السنة داديسي في مواضع بوسس بدن دادو دلو استعمالي yaqtadii keensanayo fii kulli mowdicin boos kastana umuuran aramo umuurtaasoo laa yaqtadiihaa umuuran umuur umuurtaasoo laa yaqtadiihaa Mm. laa yaqtadiihaa aan keensanaynin macyanimada fii mawdi umuurta dheh laa yaqtadii aan keensanaynin haa macyanimada dheh fi lmawdici alaakhara mawdica kale sida loola jeedo aan keensanaynin oo sadaan sa kale ay ka bedelan tahay boos kastoo sidii markaas la joogo ayaa loo fiirinayaa sidaas la jeeda فإما أن تختلف إن إسخلافته دلالتها دلالة المعية مع نمد دلالة بحسب المواضيع بوصوص قدر كودو أو مثل تدل إن تسيسو على أن تدل إن تسيسو على قدر قدر كدوشي سي قدر كسو مشترك لوذاقو بين جميع مو- مواردها موارد دمان كسو أروري سو بين كودو إن وح مشتركة قدر قدر حيه وادعي كرتواي وإن امتاز هدي أو صعمه كل موضوع موضوع كستو إنو صعمه لارك وإن امتاز إنو صعمه لارك يا كل إيه موضوع بوس كستو إنو صعمه ولا لارك يا بخاصية سي غارهانيت سيدي ميشا سيدي ولا جيري معيني ودان ميشا ني ني سنهانين أو كدون تين وديع كرتا فعلى التقديرين لما قدر مد كستوبا ليس مقتضاها مقتضى هذه معيني معيدي مقتضى هذه ماها أن تكون ذات الرب رب قداتي سنيات عز غالبها وجل وناية مختلطة مد كردهن بالخلق خلق كردهن حتى يقال إن إل- حتى يقال إلى اليرهدو قد صر قد صرفت عن ظاهرها لقل له إلى اليرهدو ما بهانا يسوم مد كستوبا وعليه ذاتي سيا ميشا سيكسو ما هانا يسوي فعلى التقديرين لبدا قدربو مشترك بين جميع مواردها أما وامتاز كل موضوع بخاصية ولجدا فا- فعلى التقديرين لبدا قدر متكستب ليس ما مقتضاها مقتضى المعية مت- معينة مقت- إنه كان سنيسو أن تكون مقتضى هذا أن تكون إنها ذات الرب ربك الذات- ذاتي دي سأزغالي وهي وجل وناية هي مختلطة إنها تمت كل حين ما كان سنيسو بالخلق كل حين حتى يقال إلى الإرادة قد صرفت ولا لحيي عن ظاهرها سالو دها ما كان سنه سبوا انه كو دها جرده تديسي ظاهر كذا اذا لغم لحين بو هذا الكيسي ميسن كو دماي من تيميه رحمه الله عليه سو نقليه من تيميه وقد نوع على ركيات ويدل ده وح- وتسينيا على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها عورة الله أسرع أسكو شيء أسرع مخلوق زنو كسريو أدنى معقود إيوه أسرع لابد واسكو جمعيه تي عورة أنيو شيء ويدل وحتسينيا على أنه ليس مقتضى على أنه شانية ليس مقتضاها مقتضى المعية معية مقتضى دي أن تكون إني أهاته ذات الرب ربك ذات ديسي عز غارب هاي وجل ويناية مختار ذاتن إني كل حنتهاي بالخلق خلق كل حنتهاي إنساس أن كيس إسن كان سنين وحتسينايا أن الله تعالى سريع ذكر وشيء ها معيدة في آية المجادلة يقول شيء بين ذكر عموم علمه علمه سي عموم كسي مركي شيء بين كسي في أول الآية تأيد أول كذا إياه وآخرها آخر كذا لابد وكل شيء علمه سي آية محلوه بالله علمي معلوه ختمه علمي واي إذا علمه سي إنه يهي الضماء وحيوان معه كي معه وضع كي هاي آية سبب كعده كعده واي آية سبب كعده ذاتي سنسن هين فقال وحده الله لم ترى ميدان أركنيه أن الله عليه يعلم إنه أقيا ما في السماوات وما في الأرض ما يكون مجران من نجوى ثلاثة مجرو من نجوى ثلاثة سدح إسل فقيدودي إلا هدو أجرو هو على رابعهم وي ميدا ف- متك وضع فراد إنه يهي ولا خمسة مجران إلا هو سادس منه يهي ولا أدنى متك يرن مجرى من ذلك ولا أكثر أو كبدا إلا هو معهم يهي أينما ميلا لنميشي أو كانوا أي جوغنبا ثم كذب ينبي من وحي وشيغيا بما وحي يعملوا أي سمين يوم القيامة إن الله إلهي بكل شيء عليم آيات ما لقوا بالله أن الله يعلم ما لقوا ختمي بكل شيء عليم ويمرك مرك السد مجرته إلا متك أفراد وأسقى أسقى أفريا أما الشن مجرته متك شناد لحاد وأسقى وعن تذكير نمجران وحكى بدن وفقه نمجران إلا معقود هذا مرك اللي هي هي بعلمه وي waxaa tusinaya aayadda awalkeeda waxaa lagu bilaabay cilmi aakhirkeeda waxaa lagu gebagabeeyey cilmi waaye idan taas waxay tusinaysaa inaan daatadiisa aan ahayn magacdooda uu ku yahay oo cilmigiisu yahay asagaaba saas sheegay allah tabaaraka wataala فيكون وحو نقنيا مرك ظاهر الآية أيضا ظاهر كذا أن مقتضى هذه تن مقتضى هذه تصل معية علم معيدة علمه علمه ها عندها ها علم جواب خبرك ايه ها فيكون هو أنا يا ظاهر الآية آية ظاهر كذا أن مقتضى هذه تن مقتضى هذه تاسو المعية معيدة هي عل مع مع له يكون هو علمه علمigiisu ahaanaya bicibaadihi addoomihiisi og yahay uu cilmi leeyahay iyo waanahu ana allaha alle laa yakfaa inuusan ka qarsoomeynin calayhi dushiisi shayun shay oo min acmaalihim ka mid a laa anahu ana allaha alle subxaanahu nasixnaaya mukhtaridun bihim inuu ku dhexdha jiro aysan ahayn walaa anahu alle macahum inuu yahay fi lardi dhulku joogo daatidiisi saas maaha wa ama fi aayat alxadiid aayat lxadiid dhexdeed waxaa ku sugan faqad ama fi aayat alxadiid aayat lxadiid dhexdeeda faqad dakara ilaahay wuxuu shee faqad dakara wuxuu sheegay he haa aayaddaasi xadiid dhexdeeda allah alla wuxuu ku sheegay taala sareeye masbuuqatan ayadoo laga horeeyo laga hormariyay bidikri istiwaa'ihi istiwaagiisi sheegitaankiisa ala carshihi u saramaray wa cumuumi cilmihi cilmigiis caamnimadiis markii uu sheegay kadib matluwatan hal ay tahay mid la akhrinayo bibayaani annahu basirun inuu yahay ayuu ku sheegay way bimaa shay arkaayo yacmalu cibaad addoomaha camalfalayaan samaynayaan faqaala wuxuu dhahay huwa alla aladii waa lii khalaqa asamaawaati walarda abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood uma kadib istawaa u saramaray calaa arshi arshiga dushiisii yaclamu wuxuu ogyahay maa yariju fi lardi dhulku wixii dhexgalaayo wama yakhruju mina wixii kasoo bahayo wama yanzilu min asamaya wixii kasoo degayo wama yacriju fiya wixii dhexgalaayo wahuwa alla macakum ay- wama yacriju wixii fuulayo dheh fiya dhexdeedii samad wahuwa alla macakum macagiina yuu ahaaday aynamaa meel alaala meeshii oo kantum aad tihiinba wallahu alla bimaa wixii oo tacmaluuna samaynaysaan basiirun waa ujeedaa waay waa arkayaa waay sidaas waa lagu khatam فيكون وحو نقنيا ظاهر الآية تأتي ذلك أن مقتضى هذه المعية علمه نقنيا بعباد أركايو وبصره أي نقنيا أرقيسي بأعمالهم أركايو مع علوي أسقو سرينتي سلقب عليهم تشهد كسر وي iyo wastiwaahi maca istiwaahi ila laqab alcarshi ka sareeyo laa annahu alla subxaanahu nasinaaya mukhtaridun bihi maaha walaa annahu macahu min fi lardi unyay maaha wailaa haddii kale lakaana wuxuu noqonayaa aakhiru laayati aayadda aakharkeeda munaaqidan mid burinayo liawaliha awalkeeda addaali tusinayo calaa culuwihi ilaahay sareyntiis tusinayo wa istiwaa'ihi calaa carshihi ka sarmani tusinayo ka hor imaanaya markaasiba haddaba faidaa tabayana waaye waxaa ku agageynayna وحير الوكال فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه هو طيب فإذا تبين هدو عدادي ذلك أنك أستصو الشيغي علمنا وعن غني أن مقتضى كونه الله أنشيدي ستعالى سري ما عبادي يدوم يسمعوه هانيو أنه أن الله لا يعلم إنه غانيو أحوالهم أحوال شوذي وي ويسمع إنه مغلايو أقوالهم أقوال شوذي وي ويرى إنه أركايو أفعالهم أفعال شوذي وي ويدبر إنه مامولايو شؤونهم أرنكوذي وي فيحيي inuu noolaynayo wayumiitu inuu dilaayo wayuqni inuu deeqaayo wayufqiru inuu baaxsiinaayo waay wayuutii inuu siinayo almulka boqornimada man yashaa iduu doono wayanzicu inuu siibaayo almulka boqornimada miman qof hagiis yashaa isaga doono wayucizu inuu sharfaayo man yashaau qofkii doono wayudilu in dulaynayo man yashaa iduu doono ilaa gayri daalika mima kii kamida taqtadii kansanayso himaaga rububiyatuhu alla rabbanimadiisu wa kamaalu suldaanihi awoodiisii iyo maamulkiisii kamaalkiisii dartiisi waayo laa yaxjubu ma teedaayo hu alle an khalqi khalqigiisa xaggiisii shay-un shay kama teedayo kama xijaabaayo waay wax ka qarsoomay mana waayo waman qofki kaana ahaaday haadaa kan shaanu shaanahu waman qofki kaana ahaaday huwa manka haadaa kan waman qofki kaana ahaaday haadaa shanahu shanuhu ha sha waman qofki kaana ahaaday haadaa kan maqlaabatay sidii hore shanahu waman qofki kaana haadaa kan shanahu shanigiisu ahaaday fahuwa asagaasi maca khalqii khalqigiis macigiisu ay ahaaday xaqiiqatan si dhaba walow kaana fawqahum korkooda haddiisun ahaan lahayn calaa carshi walow kaana dhe haba ha ahaadee walow kaana haba ha ahaadee fawqahum korkoodiiba ha ahaadee waay calaa carshi arshigiis dushiisiiba ha ahaadee xaqiiqatan si dhab ah haba u ahaadee waay قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وحده في العقيدة الواسطية وحده من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام كلام كفصل قيس على المعية دشية كالله فصلنا قال إنه رأي وكل هذا كان ما ديسي كاسو الكلام كلام كان الذي كاسو ذكره الله لا يشاغي سبحانه نزينا من أنه فوق العرش أه. عرش دشي سينو يهي وأنه معنى معنى أنه حق واي على حقيقة سدبا لا يحتاج مبانا إلى تعريف مبانا ولكن يصان هي يصان ما حكسو مريم حلقة الله. يصان واسدي مالي لا عندك يصان ولكن يصان ها ولا قال علينا يا واسع ولكن يصان وحا لغا علينا يا عن الظنون مليار الكاذبة أبان أه يا لغا علينا يا وي. لكن حقيقة هان معيه صدمي سوي هاي dunuunta kaa dunuunta oo alkaadiba maxay tahay inuu daatadiisii oo makhluuqaadkiis ku dhex jiro ayaa ka mida waay wa qaala fi lfatwa alxamawiyati wuxuu ku dhahay min almajmuuci almadkuuri wa jaamicu اlamri amarka jaamicihiisu fii dalika arrinkaasi dhexdiis ururinayo hee ana alkitaaba kitaabka sunnata sunnada yaxsulu mina waxaa soo hasalaya gooday kamaalu lhawdaa hanuun dhammaystiran wannuuri nuur liman qofkii tadabara fiirfiisho kitaab allahi ilahay kitaabkiisa wa sunnata nabiyihi fiirfiishoy oo waqasado u qasdo itibaaca alxaqi xaq raacitaankiisii oo waacrada ka jeesado an tacriif ilkelimi kalimka kalaamka leexintiisii can mawaadicii laga leexiyo walilhaadi ilhaad hee qofkii ka jeesto fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisii dhexdoo la ilhaadiyo iyo wa aayaatihi hee wuu helayaa hanuun iyo nuur kaamil ayuu xaggooda ka helayaa laakiin qofkii si kale odhan leh waa gaarkiisii waay si kale odhan leh waa gaarkiisii waay walaa yaxsabu alxaasibu ana shaya min dalika yunaqidu bacdahu bacda albatta allah subhana wa taala